faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdillah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadada qodobada maanta aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn warar dheeraad ahoo ka soo baxaya ciidamo etoobiyaan oo maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug dowladda kenya oo dhexdhexaadinaysa madaxweynaha maamulka jubbaland iyo siyaasiga cabdinaasir siraar maaxa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid injineer faysal cali waraabe oo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey in dekedaha soomaaliya ay ku wareejinayso etoobiya warar dheeraad ah oo ka soo baxaya sarkaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu dilay duqayna ka dhacday gobolka jubbada dhexe maamulka puntland oo somalilan ku eedaysaya dagaalka ka dhaca qaybo ka mid ah gobolka sanaaga maamulka jubbaland oo hay-adaha iyo ganacsatada ka dalbaday in gurmad deg deg ah la gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed ee saamaynta uu ku yeeshay fatahaadda webiga jubba dhallinyaro isxilqaamay oo bilaabay dayactirka waddooyinka dhex mara xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay nuxurka siyaasadda qaranka isgaaee isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda qaar ka mid ah dadka ka barakacay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle oo xaalad caafimaad darro ku haysato deegaano ka tirsana gobolka shabeellaha dhexe qodobadaas iyo qodobo kale warka duure raadiyo cadado ayaad ku dhagaysan doontaan u diyaar garooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa jimco taariikhdu ay ku aastaysan tahay sagaaliyo labaatanka bisha koyo tobnaad sannada labada kun toban iyo sagaalka warka maanta waxaa soo saaray lana socodsiinaya anigoo cumar axmed ibraahim saxayfa haatana warkii oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya ciidamo etoobiyaan oo maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug sharmake maxamed maxamed suuley ayaa faahfaahinay wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa sheegaya in ciidamo etoobiyaan oo aan qayb ka ahayn xoogga nabadilaalinta midowda afrika ay gaadheen magaaladaasi ciidamadan oo ku hubaysan in hubka noocyadiisa kala duwan watana gaadiidka xamuulka ciidamada ee loo yaqaano uuraalka ayaa waxay gaarheen garoonka ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyagoo ku biiray ciidamada jabuuti ee ku sugnaa halkaasi milatariga etoobiya ayaa khamiistii soo dhex maray magaalada gurceel ee gobolka galgaduud kadib markii ay ka soo tallaabeen xaduudka labada dal ciidan kale oo Ethiopian ayaa waxa la soo sheegayaa inay ku wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb si ay amniga magaalada u xoojiyaan dawladda Soomaaliya ayaa waxay dareen ka muujinaysaa in ahlu sunnah ay caqabad ku noqoto amniga magaalada Dhuusamareeb iyo doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxtooyada Galmudug madaxda ahlu sunnah ayaa waxay dhawaan iska diideen inay qayb ka noqdaan dhismaha Galmudug ta cusub sababo ku aadan iyagu ku andacoonayeen dawladda Soomaaliya aysan meel marin heshiiskii ay bartamihii sanadkii hore wada gaareen qodobada ay labada dhinac ku heshiyeen ayaa waxaa ku jiray qodobo qeexaya in ahlu sunna soddon iyo shan xubnood laga siin doono baarlamaanka cusub ee galmudug tii oo ay dib uga laabteen dowladda federaalk soomaaliya inkastoo ahlu sunnada galmudug aanay weli qaadin tallaabooyin lid ku ah dhismaha galmudugta cusub haddana waxaa meesha laga saari karin suurtagalnimada inay caqabad ku noqon karto dhismaha maamulka cusub dowladda kenya ayaa dhexdhexaadinaysa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo siyaasiga mucaaradka ee cabdinaasir seraar maaxa wararka laga helayo magaalada nairobi caasimada dalka kenya ayaa waxay sheegayeen in halkaasi kulan xasaasi ah ay ku yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo cabdinaasir seraar maaxa oo ka mid ah xubnaha mucaaradsan axmed madoobe kana soo horjeeda dib u doorashadiisa warar horudhac ah oo halkaasi laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in xalla laga gaaray khilaafkii axmed madoobe iyo cabdinaasir seraar maaxa ee ka dhashay doorashadii iyadoo dhexdhexaadinta labada mas-uul ay garwadana ka yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya cabdinaasir seraar maax iyo xildhibaan cabdirashiid xidig oo ka mid ah golaha shacabka oo labaduba ka soo horjeeda axmed madoobe ayaa mid kasta taageerayaashiisa magaalada kismaayo waxa ay u doorteen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland hase yeeshee cabdinaasir seraar oo si lama filaan ah ku tegay magaalada nairobi kulanna kula qaatay axmed madoobe halka cabdirashiid xidiga aan weli wax war ah dhankiisa ka soo bixin madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kadib doorashadiisii sheegay in uu diyaar u yahay inuu xaliyo cid kasta oo wax ka tabanaysa waxna maalmahan magaalada nairobi ee dalka kenya uu kulamo kula qaadanayay siyaasiyiin iyo madax ka tirsan beesha caalamka axmed madoobe madaxweynaha jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya oo diiday dib u doorashadiisii ayaa weli waxa u dhexeeya khilaaf ka dhashay doorashada taasi oo aan weli wax xal ah loo helin axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa magaalada nairobi ka wada kulamo uu la qaadanayo siyaasiyiin soomaali ah iyo xubno ka tirsan beesha caalamka waxa uuna wakhti badan ku bixinaya sidii uu xal ugu heli lahaa khilaafka ka dhashay doorashadiisii dib loogu doortay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa hay-adaha iyo ganacsatada ka dalbaday in gurmad deg deg ah la gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed ee uu saamaynta ku yeeshay fatahaadda webiga jubba cabdimajiid cabaas adan fantastic ayaa warkana ka soo diray kismaayo maamulka jubbaland ayaa hay-adaha iyo ganacsatada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen fatahaadda kadib markii ay booqdeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo sida buulaguduud wurkoy baarsanguni oo dhammaantood ay saameeyeen fatahaadda waxaana ay halkaasi mas-uuliyiinta u tageen in ay soo qiimeeyaan xaaladda dhabta ee halkaasi ka jirta wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda maamulka jubbaland injineer cabdi xuseen sheekh maxamed oo kormeerka kadib warbaahinta la hadlay ayaa hay-adaha iyo ganacsatada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen fatahaada
meelihii hadda aan soo marray laftigiina hadlay ayaan ku aragnay dadkuna way noo warrameen dhibaatooyinka ka dhacay beeralayda ku dhacay oo biyuhu magaalooyinka ay soo galeen waxaa iyagana ay biyuhu soo galeen oo dhibaato ba'an ay ka jirtaa deegaanka district afmadow magaalada dobley oo ay dad badan ay ka qaxeen oo ilaa iyo dhowr kun oo qoys gaaraya waxaa iyagana dhibaato ka jirtaa dhinaca joorey oo magaalooyin gooqdaan galay waddooyinka oo dhan ay ka xidhmeen oo toban beri ayna baabuur gelin dhinaca baardheere iyana way ka jirtaa biyahaasi dhibaatooyinka ay gaadhsiiyeen waxaan hay-adaha ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan arrintaasi wixii ay ka qaban karaan dadweynaha jubbaland dhammaan ama qurbajoogta soomaaliya meel walba ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa dhibaatooyinka ay roobabku geysteen in laga qayb qaato oo gacan loo fidiyo shacabka soomaaliyeed si maxaa la yidhaahdaa loo badbaadiyo in badan oo laga badbaadin karo hadduu ilaahay raalli ka noqdo deegaano ka mid ah jubbaland ayaa waxaa ku fatahay webiga jubba kaa oo saamayn ku yeeshay dadka danyarta cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo maxasaned cabdimajiid maamulka puntland ayaa somalilan ku aadansay dagaal ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka sanaaga dhowaana deegaanka waqadariya ee gobolka sanaaga waxaa ka dhacay dagaala u dhexeeya laba maleeshiyada kuwaasi oo isku qabsadaya oo isku qabsaday macdanta laga qodo buuraha deegaankaasi waxaana dagaalkaasi maamulka puntland uu ku eedeeyay somalilan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland oo qoraal ah koobadna soo dhigay barta uu ku leeyahay facebooka ayaa waxa uu ku eedeeyay somalilan in ay ciidamadeeda ka qayb yihiin dagaalkii ka dhacay deegaanka waqadari ee gobolka sanaaga dagaalka ka dhacay deegaanka waqadariya ayaa waxaa ku geeriyooday saddex ruux halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhammaantood ahaa maleeshiyaadkii dagaalamayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa sheegay in ciidamada somalilan ay weerar ku soo qaadeen waqadariya isagoo ugu baaqi gobolka sanaaga in ay garab istaagaan ciidamada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland sidoo kale beesha caalamka iyo dowladda federaalk soomaaliya ayuu ugu baaqay cawaaqib xumada ka dhalata duulaana iyo dagaal ay waqadariya somalilan ku soo qaaday in ay mas-uuliyadeeda qaadi doonto si kastaba deegaanka waqadariya oo uu dagaalku ka dhacay ayaa waxaa ciidamo fara badan oo militari ah geysay maamulka somalilan taasi oo keentay in dagaalku uu dhex maro labada maleeshiya beeleed gudoomiyaha xisbiga mucaaradka yucud injineer faysal cali waraabi ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyay in dekadaha soomaaliya ay ku wareejinayso etoobiya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucud ee somalilan injineer faysal cali waraabe oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waxa uu kulamo halkaasi kula qaatay siyaasiyiin caan ka ah soomaaliya oo uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ka tirsan beesha caalamka injineer faysal cali waraabe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in siyaasiyiinta ay ka wada hadleen kana tashadeen in ay ka hor tagaan qorsho ay wadaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo dalal kale oo dekadaha soomaaliya loogu wareejinayo etoobiya waxa uu sheegay in madaxda ay ka shireen sidii soomaaliya loo badbaadin lahaa waxaana madaxweyne farmaajo ku eedeeyey in uu wado qorsho dekadaha soomaaliya loogu wareejinayo etoobiya
faraha naga qaadina weli rajaan leenahay waa inta aan la kordhin madaxdaadka ayuu ballantaasi noo same noo ahayd iyo dad kale oo iyaguna reer soomaaliya oo iyaguna meesha ku ballansaneen ayaanu amar tegey madaxda reer soomaaliya ka tirsan masiibadaad waxaan kula kulmay iyaguna markaa jooga qolada oon elag tahaa waxaan kulmay qolooyin majeerteen oo salaadiina axmed madoobe kulamada waxaan ka tashanay un si soomaaliya loo badbaadin lahaa iyo somalilandba si looga hortegi lahaa qorshaha wado safiirka maraykanka iyo farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ee la doonaya in soomaalidaba geeska joogta inay etoobiya leqdo si ay badihiina ay qabsadaan oo fikradii minilik qarnigii sagaaliyo tobnaad ay maraysaa farmaajna sidii adeerkii maxamed saad baree reegan ku yidhi soomaaliyaan ku keenay waxa doonta ka yeelo icaawni isna uu leeyahay dekadahayga waan ku siiyey ya waxa doonta ka sameo icaawi intaa laga hortago oo soomaalida badbaadiyo ayaanu ka tashanay alxamdulilah rabbilcaalamiin isku fikir noqonay khasaaraha weyna soomaali dhan haddana soomaalida ku dhacaysaa dekadaha dhulka isku haya ee maanta istraatiijig waxa weeye inaga ugu badan oo xidibtayna sideed boqol iyo konton ka badan laakiin shareetu u magacaabay in adeerkii beled ninka beledga waa ilmaadeer farmaajo ayaa badiini ka talinaya xoolihiina waa ka jabuuti ka dhoofiya gaasii kasoo baxay ogaadeen ayaa leen dhaafay jabuuti la geynaya toddoba boqoloo kilomitar ayaa la wadaya oo afar boqoloo mitr kilomitar inuu degno dhulkeeniya ayaa leh jabuuti la maraya waxaasoo dhan waxay ka dhanaya waa baylaada iyo isteej la-aanta qaran la-aanta aan ku nool nahay baa weeye marka waxaan arrinta somalilan maanta waxay maraysaa arrin aada iyo aad meel xun bay maraysaa waxaan jaanis siinaynaa odayaashaas haddii la yidhaaho ka usuginaa arrimayna hortaagan waxa weeye
dhallinyaro isxilqaamay ayaa bilaabay dayactirka wadooyinka dhex mara xaqaar ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulle cusmaan ayaa warkan ka soo diray beledweyne mahadsanid bashiir dhalinyaro isxilqaantay ayaa bilaabay dayactirka wadooyinka burbursan xaafadda howladaga ee magaalada beledweyne oo ay burburiyeen biyihii muushabeelle waa kuwan qaar ka mida oo ka hadlay waddadan aad arkaysaan oo hadda mataqaanaa em, sidaan u taallo dad baa ku ganacsanaya horteeda oo anaan ka mid ahay wax badan ayaan mataqaanaa em, dadka aan gubaabay oo gubaaba noocaas aan aan ku fiiriyey boqolkiiba boqol dadka niyaddu way ka jecel yihiin laakiin dadka waxay em, garalaayihiin in dadka ay isxilqaamaan oo intaan hadda annaga aan adkaysanayn oo dad ganacsato oo dukaanle oo ganacsato ah oo qaarkood ay dukaamankooda xiran yihiin doonahooda qaaska ay u soo xidheen oo dantooda ay u soo baabi'iyeen oo danta guudna ay u soo baxeen een, dad mataqaanaa intaas ka xishoonaya ayaa jira dad waxaa jira een, waddadan hadda annaga aan taagannahay ee runtii aan rabno inaan ummadda soomaaliyeed si nidaamsan oo wanaag leh ee waddadooda ay u fiicnaato annaan wadanaynin dad inaan dan gaara lagu leey- laga leeyahay runtii aaminsan ayaa jira waxaan leenahay marka een, annaga cid aan maaragtay waddada aan kala kaashanayn oon muslimiinta ahayn ma jiro Een, dadkii deegaanka iska leh ayaa dhisanaya Een, lacago fara badan ayaan urursanay guubaaban fara badan ayaan samaynay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa een, dhiirigelin fara badan aan heli doono oo maanta aan u taaganahay dhiirigelintaasi Een, runtii ee, waxaynu dad badan oo nugu dayan doono ina- inay soo bixi doonaan ayaa aaminsanahay waxaanu nahay dhallinyaro iskeed isu xilqaantay oo iskeed isu abaabushay oo maanta ah gobolka hiiraan aan taaganahay magaalo madaxdiisa beledweyne waxaan aragnay in ummaddii ay noqotay mid niyada ka dhimatay ee isu malaysay inay wax qabsan karin mar walba ay rabaan in wax loo qabto inaan tusino ilaah hadduu idmo insha allah dhagaxdhiga aad arkaysaan dad mu- muxsiniin ayaan lacag noo bilaabay si aan u dhagaxdhigno een, waddadani waddadani oo aad loogu rafaadsan yahay ee muslimiinta ka imaanaysa koonfur ee u socota waqooyi iyo kuwa ka imaanaya waqooyi ee u socda koonfur gawaaridaas aad ugu rafaadeen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in shiina hadda waxay hayso wax ka bedelan isbuucyada soo socda inaad aragtiin insha allah waddaday waa aragtaan waxay noqotay bulucaday noqotay waxay noqotay wax oo la mari karin waad aragtaan sida ay u taallo intaasna macnaha waxaan isku soo abaabulnay oo waxay tahay dhallinyarnima isku soo abaabulnay inaan wax qabanno oo ummadda aan u kaashanno marka een, intaas een waxaan waxa waaye wadda oo maaragtay daan oo dhan wada dhaxays cid gaar ah, cid ulaha ma lahan marka een waxaan aad iyo aad u boorinaya aan aad iyo aad u dhiirigelinaya anugu habaleynaya dhallinyarteenna ee isku tashatay ee go'aansa inay waddadan sida hadda ay tahay ka bedelaan waxaana dunidan hadda aan joogna hal maalin lama samayn wax walba waxaa waa tartiib tartiibaa siday u kala daran yihiin lasii kala hordhiga marka hadda anaga halkan een waxaa waaye halkan markaan wax ka bilaawno waxaan rajaynaynaa hadda markaan waddadan samayn inaan hadda hore usugu gudbi doonno sidoo kale waxay baaq u dileen ummadda soomaaliyeed ayagoo u baaqay in laga qayb qaato dib u dhiska wadooyinka burbursan ee ku yaala xaafadaha magaalada beledweyne waxaa kaloon codsanaynaa walaalaha muxsiniinta ee soomaaliyeed meel walbay dunida ka joogaan in ugu taageeraan arrinkan aan bilownay maxaa yeelay arrintan waxaa- waxay qusaysaa cid walba ee muslim ah ee cid walba ee soomaali ah qof walba muwaadin ah ee u dhashay waddanka meel walba uu waddanka taagan yahay waa waxaa waajib ku ah in uu ka qayb qaato maxaa yeelay haddii aan garbaha lisqabsanin ee waxaan lisla qabanin meel ma tagi karna insha allah waxaan rabnaa inaan bedelno ummadda aan ka bedelna ereyga ah wax ma qabsan karna aan u bedelna erey aan soo saarna inaan wax qaban karno inaan nahay dad wax qabsan karna wa- ayagoon taageero dunida kale ka helaynin annaga ka jawaabkan in lacagaha ka soo saarno waanay bilaabatay waxaan markaan ummadda dhex galnayna waxaan dareennay ummaddaani wax u bilaabo wax in la'yihiin oo keliya oo hormuud u noqda waxaan rajaynaynaa insha allah in waddadaani isbuucyada soo socda wax aan ka bedelno waxaana aad ugu boorinaynaa dadka muxsiniinta ah walaalaha ee na dhegaysanaya meel walba ay dunida ka joogaan in ay nagala qayb qaataan dhallinyaroy waddankaada inkaa iskale dhulkaada inkaa iskale warriiqadan iyo wasaqdan maalin kasta kuma jiri karno xildhibaan ha noqdo guddoomiye gobol ha noqdo een, nooc kastaba ha noqdee waxaan leenahay walaalayaalow dadka hataa qurbujoogta waxaan leenahay dhulkan ka qayb qaata dhisitaankiisa ajir weyn aad ka helaysaan annaga waxaan diyaar u nahay inaan kunkiina soo gaaro oo waddadan xaggeed naga soo gaaro haafsha hataa kama caawina ilahay idankiisa insha allahu tacaala ballamaan dii wax ka soo haraan waxaan diyaar u nahay xaafadaha meelaha qaar oo la mari lahay oo meel loo mari lahay inaan ku dayactirno taasna waa naga cadaalad ummadda waxaan leeyahay jidkan ummaddaas u dhexeeya waa waxa ugu muhiimsan oo la dhisa ama dad loo sameeyo wax ugu fiican waaye waddadan waa marka waxaan leeyahay aan isku tashanno waddadaan aan dhisanno sidaana ka bedelna waxaan aaminsanahay haddaan sidaa hadda wax ku wadno wax ku sii wadno inaan magaalada ishaarooyin ismayn doono ishaarooyin ishaarooyinta baabuurta lagu kala hoga hadda waxaan maraynaa waa jaaye halkan wada bullaacadi noqotay oo cudurka laga qaaday oo wasaqda iyo jeermiska maaragtay meel loo mara laayahay oo qof allaale iyo qofkii maaragtay cibaado aada lahaa masaajidada aada lahaa labadii masaajid ee waddada u dhexaysay ciddii aada lahayd xitaa ay ku garaafoobeysa mataqaanaa halkaasaan u istaagnay insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysanno ummadda ilaahay maaragtay qof kasta oo wax baxsan karo oo ilaahay dartii u wax baxsan karo inuu halkan wax ku darsado meel kasta ha joogo cidna uusan uga aabba yeelin cidna uusan ku tixgelinin cidna uusan ku ammaanin cidna uusan ku garaafayn oo qof kasta ilaahay dartii liajli illaah oo u dhiibto wixiisa mataqaanaa hal doolar ha noqoto kun doolar ha noqoto boqol doolar ha noqoto wax allaale wixii waddada ka soo harana waddooyin kalaa u baahan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka warbixisay nuxurka siyaasadda qaran ee isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda dalka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo dhoweysay ansixinta golaha wasiirada ee siyaasadda qarana ee isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda taasi oo ah midii ugu horreysay ee uu dalku yeesho siyaasaddan ayaa looga gol leeyahay in lagu taageero sidii loo xaqiijin lahaa yolasha ugu waaweyn ee qorshaha horumarinta qaranka tubaha qaranka iyo higsiga fog ee xukuumadda ee ah sidii teknolojiyadda loogu adeegsan lahaa horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada waxaana sidoo kale istaraatiijiyadan ay xoojinaysaa sidii wada shaqayna iyo isku xirnaana ay u yeelan lahaayeen dhinacyada kala duwan ee ka shaqeeyaha arrimaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda qaybaha ugu waaweyn ee siyaasaddu xoogga saarayso shanta sane ee soo socota ayaa waxaa ka mid ah kordhinta helitaanka internet tayo leh oo qiimo jaban dhismaha kaabayaasha isgaarsiinta ilaalinta xogta macaamiisha bixinta adeegyada dadweynaha ee dhinacyada waxbarashada caafimaadka ganacsiga beeraha dhismaha hanaanka dhaqaalaha ku salaysan internetka iyo sidii loo abuuri lahaa xogo badan oo afkeena ku qoran oo laga heli karo internetka isagoo u waramayay warbaahinta kadib ansixinta wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda injineer cabdi canshuur xasan ayaa sheegay in siyaasadana ay ku timid wada tashiyo muddo dheer qaatay oo lala yeeshay dhammaan daneeyaasha kala duwan ee siyaasaddan dalkeenna ayaa leh mid ka mid ah isgaarsiinta ugu casrisan qaradan afrika hase yeeshee waxa ay ku shaqayn jireen suuqyo uusan ka jirin sharci iyo siyaasada hase yeeshee saddexda sano ee lasoo dhaafay waxaa wasaaraddu wakhti badana gelisay sidii loo samayn lahaa nidaamkii iyo sharcigii lagu dhaqangelin lahaa shirkadaha hadda waxaan leenahay sharci hay-ad isgaarsiineed iyo siyaasad qaran taasi waxa uu micnaheedu yahay inaan leenahay nidaamkii sharci iyo siyaasadeed ee lagu sii horumarin lahaa islamarkaana ay kusoo jiidan macaamiil dheeri ah ayuu yidhi wasiirka ugu dambayntii wasiirka ayaa uga mahad celiyey golaha wasiirada oo ansixiyey siyaasadana wasaaradaha isgaarsiinta dowlad goboleedyada dalka daneeyaasha kale ee fikirkooda ka soo dhiibtay muddadii tashiyada iyo midowda isgaarsiinta adduunka i t u oo taageero farsamo ku caawiyey sidii loo heli lahaa siyaasadda casri ah ugu dambayn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo shalay shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada ayaa ugu baaqay wasaaradda iyo hay-adaha kale ee dowladeed shirkadaha ganacsiga iyo hay-adaha ka shaqeeya horumarinta in ay gacan ka geystaan fulinta siyaasadana iyadoo howlahooda dhinaca isgaarsiinada iyo teknolojiyadda ku saleeyaan siyaasadda qaar ka mid ah dadkii ka barakacay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle ayaa xaalada caafimaad darro waxa ay ku haysataa deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe bashiir cali daahir ayaa warkana ka soo diray jawaab xaalad caafimaad darre ayaa lagu soo waramayaa inay haysato dadkii ka barakacay fatahaadyada webiga shabeelle ee ku dhuftay deegaano ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan degmooyinka jowhar balcad iyo mahadaay waxaana haatan lagu soo waramayaa dadka ku dhaqan tuulooyinkaasi inay cudurka malaariyada oo halkaasi ka dilaacay dadkana ay haatan sheegayaan in ay u baahan yihiin gurmad caafimaad in lala soo gaaro qaar ka mid a dadka barakacayaasha ee ka barakacay fatahaadyada webiga shabeelle ee ku dhaqan tuulooyin hoos yimaada gobolkan shabeellaha dhexe ayaa arrinkaasi ka hadlay bashiir horta dadka waxay u baahan yihiin iyo meesha kaneexa dhacday daaweyn inay helaan muhim waaye mar kaneexo wala meeshii waxaa ka taxadir maayo waa uu inka dabadayso dadkan sinsiyada waxaas ma haystaan caruurta waxaa ku dhacay dhammaantood waxay doonta caruurta eber eber caruurta loo baabaaday waxaa umalaynaya waxaa ku dhacay caruurta waxaa ku dhacay dhaxantaa ka marasay dhammaan kala dhigee way khalisay nafaqo daraha maalin dhaliinka hadda waa baabaasan yihin nafaqo daraan ku dhacday maxaa baaq diraysaa surane hadda waxaa baaqdirayaa hir sareere ama laga soo gaaro haddaan meel kuulay beemafuna hir sareere ilaa wax ma qaban karo waxa loo khataamo tanii markii fatahaadada webiga shabeelle uu ka geystay deegaano ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan degmooyinka jowhar balcad iyo mahadaay ayaa dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay cabasho xoogan muujinayeen oo ku aadan sidii gurmad loo soo gaarsiin lahaa taasoo ilaa iyo haatan aysan gaarin gurmadkii loo baahnaa dadkaasi haatan ay sheegeen in ay jiraan cudurro halkaasi ka jira tuulooyinka ay dadkaasi ku sugan yihiin mahadsanid bashir guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka duuraad kala socoteen raadiyo cadadaha warka waxaa soo saaray in lana socodsiinaya anigoo cumar axmed ibraahim saxiifatan ee kulanti dambe warkan war lambeantaan ku kulmayna waxaanan kaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo